أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarax khasaar lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya maamul goboleedka shaarirdirarka ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale ku celiyey inuu kalsoonida kala laabtay kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexeeya murtadiinta howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askari taayibaha kaasoo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta munaasabo lagu maamuusayey majmuucadii wilaayada hiiraan ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus ayaa lagu qabtay degmada boqa qable ee wilaayadaas ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee galbeedka afrika ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhan ah maleeshiyaadka dowladda ridada maali iyo burkina faso ganacsatada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa afur u sameeyey qoysas danyaraha oo ku dhaqan degmadaasi waxaa sidoo kale warkeenna duhurnimo ku maqli doontaan xalqadii kow iyo labaatanaad warbixinno taxanaha oo aan ugu magac darnay maanta oo kale ramadaan maxaa dhacay
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka rabadaan kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga galgaduud mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin oo marayey duleedka degmada celdheer ee wilaayada galgaduud waxaana qaraxaasi ku dhintay sarkaal murtad ah oo miinabaare ahaa shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta buundaweyn ee degmada afgooye baay howlgal gaar ah oo xalay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda aisha ee magaaladaasi ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kaasoo lagu magacaabi jiray yuusuf atoore waxaana laga soo qaniimaystay qorigii uu ku hubaysnaa maamul goboleedka shaarardirarka ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale ku celiyey inuu kalsoonidii kala laabtay kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta yaasir maxamed ayaa si anba qaadaya warbixintan
tan iyo markii laba maalin ka hor ay kooxda ridada soomaaliya ansixisay wax ka beddelka dastuurgaaleedka ay ku dhaqanto waxaa mucaarado weyn uu nidaamka xasan sheekh kala kulmay siyaasiyiinta mucaaradka iyo mid ka mid ah maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee dalka ka jira maamulka ridada ah ee puntland ayaa ku dhawaaqay inuu kalsoonidii kala laabtay kooxda ridada uusanan ka mid ahayn aynan u dhaqmayaan sida dowlad madax bannaan arrintaasi ayaa waxay si aad ah uga caraysiisay gaalada caalamka oo iyagu ahaa kuwa isku hayay kooxda riddada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana maalinkii shalay magaalada garowe gaaray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u jooga soomaaliya katrina lang oo ah haweeneyda soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobey iyo murtad siciid deni ayaa waxay shalay wada qaateen shir jaraa-id deni ayaana sheegay in gaalada caalamka uu kala hadlay sidii ay ula macaamili lahaayeen maamulkiisa kadib go-aankii ay qaateen waxaa maanta soo booqday waftii ay hogaaminaysa s r g-ga kulan muhiim u ah marxaladda ee dalka soomaaliya uu marayo waxaan ka hadalna waxyaaba fara badan isugu jira qaybo kala duwan oo waxaan ka wada hadalnaa arrimaha siyaasadda arrimaha horumarinta iyo biniaadamnimada iyo sidii puntland ay marxaladda cusub ay ula shaqeyn lahaayeen beesha caalamka si dhow iyada oo kadib markii ay soo saareen go-aankii xalay ee ku saabsanaa inay puntland ay si toos uga macaamiisha doonto internationalka iyo arrimaha muslimiinta dhankeeda ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya katrina lang ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xiisadda ka dhex taagan xukuumadda riddada muqdisho iyo maamulka garowe iyadoona sheegtay in kooxda riddada aysan waxba u qabsoomi karin iyadoo ay maqan tahay puntland mustaqbalka kooxda riddadana uu hal isku jiro mustaqbalka soomaaliya ee miiska saaran dalka wax badan ma qabsan karo haddii aysan puntland si buuxda oo loo dhan yahay uga qaybgelin ayay tiri
mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askari taayibaha kaasoo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta cabduqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkan eegaya taa'ibka lagu magacaabo ibraahim yarow macalin oo kasoo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed ayaa lagu soo bandhigay degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool taa'ibkan ayaa idaacadda islaamiga al andalus uga warramay noloshii uu la soo qaatay murtadiintii uu ka mid ka ahaa iyo tababar ciidan oo lasoo siiyey wax yar oo bilooyin ah ee uu ka mid ka ahaa murtadiintaas waxa uu ku qanci waayey inuu kasii mid ahaado murtadiintaas wuxuu isu soo dhiibay mujaahidiinta isagoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee bakool magacay meel erey ibraahim yerow macalin meelaan ka tirsanaay baan dhowahay taas u dhiibi degmada tijeegloo rooga malaaga iyo walwalbaale madaro al hariiri adhooli adwa in dhammaay safooda inka dhammaatay rajaay safagaan wanaagsan oo mase safurangno gacmo furanga lahay dhowaay hadda maybaa walwalba qolba qolii adkaya masgeeka dhii hojaayan male malaagay walwalba al hariiri insha allah waana mahadsanyi meega kabiirahe amara kabiiri amara kabiiri la magaalo ka shaqaysadaa yahay dhalinyaro oo kolba asxaab inadhay walaa sii tashkiiliyeen hobii tashkiiliyeen kolley walaa intii wanaagsanayna arag haasu ku tabi lama bulood iyo mayba tum ishan bir iyo tobara ka jari waa ka jarin maybu ahan ada bili shanaadna ku goosadi li bulood hadda mooga marka gurana magaan dagaalna mayba maku iibgalan gurana kolba heliil waqti jimaydirne masheerna hormaka qaadan markan ada libuloodna mooga lamalootum ishan birina ka jari manka baaway koley intii dhan alalankii oo hadda geeka walaa mada hore qofka baniaadan wel maybuahan wal qaldoomo kor maqaldamo ilaahay koley maybuahan intii dhan alalankii oo maybuahan isera muslimiinta iska dhiib sifud laha ka dhawaayo gaanfur laha ka dhawaayo yallaa koley taasaan ka baaqay dhan alalankii oo maybuhimijiisa ase intii walkal maybuanku aamingneh sifudlaa ka dhawaayo oo obsakaad iyo tashwiishkaas inay iska furnay malaayiintiisa la hariiro sifudlaa ka dhawaayo koley baaga meexa goosadeen koley waalidiinta ma yareen ada do-aa iyo maybuahan intii walaasan faylayn haasu ku tabto kiin do-aayno fadaan yareen ada sidiyaa koley anayna intii wanaagsanayna arge saasa haasu ku tabi meexa ku bay sagaal saa amalse ee ku tabi maybuahan hamara geeska ku gali hiraabtina koley diyaar meelaa ku rahay saasaa ku tabi baydhowishaanti baydhowishaanta maybuahan haddana baydhowaade haafadoo isu gali lambalooda kuleetid walaay dadka la hariiray malaalinta la hariiray lambalooda iigaadati lamadii balood iigaadatina kuley in dhammaatay ada shalay meesha daraada magaalada eergariskooy iraaftana ku tabi tijeeglo kaley geegsaaska rooga taa'ibkan ayaa waxa uu ka mid noqonayaa taa'ibiin dhowr ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn ugu soo qulqulayay wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyada toobadkeenka ee ay jeedinayaan hoggaanka mujaahidiinta iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid walaalka rabaani munaasabad lagu maamuusayey majmuucadii wilaayada hiiraan ku matelaysay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga landalus ayaa lagu qabtay degmada buuqa qable ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey wuxuu ahaa kulan munaasabaddiisu ahayd soo dhoweyn bogaadin iyo talooyin ku socday barnaamijkii dhowaan soo idlaaday ee bisha ramadaan ay qabatay idaacadda islaamiga andalus kaasoo ah tartan aqooneedka andalus oo ay sannadkan ku tartamayeen ilaa iyo toban majmuuco oo kala matalayay wilaayaadka islaamiga ah majmuucada hiiraan waxay ahayd mid ka mid ah kooxihii ugu muuqday tartanka inkastoo nasiib ahaan aysan ku soo bixin saddexdii kaalin ee ugu horreysay ee la abaalmariyey maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa qabtay xaflad maamuus ah oo loo sameeyey majmuucada wilaayada hiiraan ku matalaysa tartanka andalus ee bisha ramadaan taasoo ay ka qaybgaleen culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale majmuucada waxaana kulankooda ay kaga hadleen tartankii dhaca sanadkan waxyaabihii gaarka ahaa ee uu sanadkan xambaarsanaa sheekh yuusuf maxamed cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa sheegay in barnaamijka tartanka ramadaanka andalus uu watay fawaa'id aan la soo koobi karin wax badanna laga dhaxlay majmuucadii u tartamaysay wilaayada hiiraan alislaamiya marka tartanku runtii waa shay mufiidah oo aad u faa'iida badan masaa'il fara badan oon ku baraarugsanan marka hore ama naga daahnaa aniga keli intaan ka faa'idaystay wax la koobi kara maaha ee waa soo dhoweynaynaa tartanku qoladii soo qalqaalisay iyo dadkii isku howlay barnaamijka asaga ah ama habeeyey oo soo diyaariyey ilaahay subxana wataala khayr ha ka siiyaan leenahay marka waa barnaamij mufiid ahoo dacwi ah oo runtii gaar ahaan jihaadka hadda aanan ku jirno si gaara faa'iido ugu leh waxaa dadku lagu baraarujinaya si aad maqlayseenba jihaadkan mucaasirka ah hadda caalamka maaragtay quruuna dambe hadda aan joogno ka jiray dadku waa lagu baraarujinayay muslimiintuna turaadkooda iyo dhaxalkooda ee asalka ahaa oy halmaameen oo ka tageen ayaa lagu soo kaakacinaya oo lagu baraarujinayay waa barnaamij marka runtii dadka muslimiinta caqiidadooda iyo yacni madax bannaanidooda iyo shareecadooda jaanib uu dhaafay malaha la dhihi karaa jaanib waa ka hadlayey marka waa ku farxsannahay waana soo dhoweynaa mustaqbalku in lasii wadana waan rajaynaynaa mid ka mid a mas-uuliyiinta majmuucadii wilaayada hiiraan ku matalaysay tartanka ayaa isna ka hadlay goobtii uu kulanka ka dhacayey wuxuuna mahadcelin allah kadib u mahadceliyey lajnadii tartanka isagoona bogaadiyey juhdigii lagu iftiimiyey barnaamijka intaas kadib waxaan u mahad celinayaa lajnadii taxkiimka daadahaynaysay camalkan musaabaqada ee wilaayaadka islaamiga oo runtii isku xilqaantay howl aad iyo aad u dhib badan ee su-aalo usoo diyaarisay haddana isku dayday wax badan inay ummadeeda waxa weeyaan uga faa'iidayso jawaanibta kala duwan ee diiniga sidii culimmaduba ka dhawaajiyeen waxaan leenahay wax wanaagsan ayaad ummaddiinna aad u keenteen ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiina ha badiyo camalka kiisa toosanna allah idin waafajiyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa majmuucaadkii ka qayb galay tartankan si guud wilaayaadka islaamiga nala tartamayey ee aan ku wada tartamayna kitaabka alle subxaanah wa tacaala tartanku ma ahayn tartan collaytan tartan xumaan tartanada maanta dunida ka jiro qaarkood la mid ma ahayn waxuu ahaa tartan tanshiidi ah oo ummadda diintooda lagu nashaad gelinayo dhanka kaleto aqoon isweydaarsi iyo kala faa'iidaysi ayuu ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo isna goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu soo dhoweynayay tartanka ayaa kelimad kooban oo qayima ka yiri kulanka wuxuuna bogaadin u dhiganta dadaalkii uu sameeyey guddiga tartanka ka soo diray halkaasi isaga oo matelayey odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan ee ku xirnaa barnaamijka intii uu socday waxaan sidoo kale halkan aan hambalyo iyo bogaadin ugu dariya khaas ah idaacadda andalus iyo lajnadii taxkiimka ahayd ee diyaarinta iyo dadaalka badan ku bixisay cadaaladooda iyo maaragtay wax badan ilaahay tabaaraka watacaala ku waafajiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo idinka iyo annagaba ilaahay tabaaraka watacaala ha ka dhiga makaankeena jannada insha allahu tacaala hadafka iyo maqsad u qabateen insha allahu tacaala mid aad ku gaartaan allah idinka dhig insha allahu tacaala anigoo ka faa'iidaysanay nuqdadaan markaan taaganahay walaalaha habeenkii dambe waxay ku celceliyeen halees cafiyo anigoo afka reer hiiraan ku hadlay ilajnada insha allah taala waxaan leenahay waan idin cafin jazaakum allahu khayran cafi ayaa tihiin waan idin cafin insha allahu tacaala wilaayaadka dhammaanna insha allahu tacaala waxaan maaragtay ku boorinaynaa in sidaas insha allahu taala iyagana ay walaalaha wixii ay ku saxnaayeen wixii ay qada'a ku galeen insha allahu tacaala wixii sax ku saxnay baa ku saxay laakiin wixii qada'a ku galeen ama ila noqdo insha allahu tacaala cafi iyo musaaqa insha allahu tacaala ayaan leenahay jazakum allahu khayran kelimaadka intaas kuma koobneen oo waxaa kulanka xaadir ka ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona dhankiisa muujiyey ku xidhnaanshiyihiisii tartanka iyo sida uu ula socday wuxuuna dadaalkooda ku ammaanay majmuucadii wilaayada ku matelaysay tartanka isagoona ku dhiirageliyey in himadooda ay sare yeelaan wuxuu sidoo kale u bidhaamiyey in haddii ay yihiin dalabatulcilmiga wanaagga kula tartamay kheyrkooda ay leeyihiin garab istaag buuxa iyo taageero loogu muujinayo wanaagga lagu tartamay wuxuuna ugu dambeyn ku dhawaaqay abaalmarin dhiiragelin u noqonaysa tartamayaasha waa dadaasheen majmuucaadkao dhanna waa dadaaleen markaan la tartamayo oo la dadaalayo qolo walba waxay rabtay inay noqoto lambarka koowaad laakiin lambarka koowaad markaad noqotid waxaad matalaysay un wilaayaadka islaamiga ah wilaayadaadii aad joogtayna waa aad matalaysay waad dadaasheen meel fiicanna waad soo gaarteen dadkii aad ku matalayseen wilaayada islaamiga hiiraan ee runtii ayaguna way idinla shaarigayeen gabdhaha way idinla shaarigayeen wiilasha idinla shaarigayay aqoonyahanka idinla shaarigayay culimmada idinla shaarigaysay ee dhaqankiibaa idinla shaarigayay si guud dadkaasoo dhan waxa aan leenahay waa aad mahadsan tihiin waadna guulaysateen ee sanadka dambe iyo sanadaha soo socdana waxaan idin rajaynaynaa ee sidaa u dadaalayseen isi ka badan iyo adinka oo galo kaalimaha kuwooda ugu sarsareeya insha allahu tacaala ilaahay idinkii waxaan rabaa marka raggii dadaalkaa bixiyey wilaayada waxay ugu tala gashay inay ku taxfiisiso oo ay ku abaalmariso lacag shan boqoloo doolar ah bay idinkugu tala gashay wilaayadiinna ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan idinkaga rajaynaynaa sanadaha soo socda ee sidai aad maanta wax u matasheen bishaan ramadaan hadda barakaysnayd isa ka qiimo badan inaad u matashaan wilaayadiinna islaamiga hiiraan waana qayb ka mid ah xafladaha sida isdabajooga oga socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo lagu soo dhoweynayo tartamayaasha maalin ka hor ayay ahayd markii xaflad mida la mid a ay ka dhacday degmada jilib taasoo agaasinkeeda ay lahaayeen maamulada wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe waad mahadsantahay walaalka abu ayman ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee galbeedka qaaradda afrika ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhan ah maleeshiyaadka dowladaha ridada ee maali iyo burkina faso xaaris cabdiqaadir ayaa warbixintan haya ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ee fuliya howlgallo kala duwan inta lagu guda jiro bishan barkeysan ee ramadaan waxaana sagaaliyo tobankii bishan ay weerar qorsheysan oo lagu beegsaday ciidamada maaliyiinta ka fuliyeen magaalada tininico ee gobolka mobti weerarkan ay si gaar ah u bartilmaameysaday xubno ka tirsan maliishaadka dowladda ridada ee maali maalintii xigtay ee jimcaha waxay rag ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qarax xoogan la beegsadeen gaari ciidan oo ay wateen ciidamada maali kaasoo ka dhacay inta udhexeysa magaalooyinka jaabili iyo nambala kaasoo dhaliyay in gebi ahaanba uu burburo gaariga halkaasna ay ku dhintaan kuna dhaawacmaan askar ka tirsanaa murtadiinta si lagu xaqiijiyo war ka soo baxa mujaahidiinta howlgalladan ka dhacay gudaha waddanka maali waxay imaanayeen iyadoo lix iyo tobankii ramadaan ciidamo ka tirsan jamaacada nusratul islaam ay weerar qorsheysan ku beegsan maliishaad infantry oo ka tirsan dowladda ridadaha ee burkina faso waxaa weerarkaasu ka dhacay deegaanka alga ee ka tirsan gobolka kongosi iyadoona ay ku dhinteen afar xubnood oo murtadiin ah isla burkina faso waxaa maalintii khamiista ciidamo ka tirsan mujaahidiinta u suura gashay in howlgal qaraxa ku bartilmaameysadaan mooto ay wateen ciidamo murtadiin ah kaasoo ka dhacay degmada guuburu qaraxa ayaana waxaa ku halaagsamay askartii saarneed halka gebi ahaanba ay burburtay mootadii ay la socdeen murtadiinta mahadsanid xaaris ganacsatada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa afur u sameeyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmadaasi warbixinta warkan waxaa eegaya marwaan maxmed waxay ahayd deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada galhareeri taasoo ay bixiyeen ganacsatada degmadaasi deeqda raashinka ah oo isugu jirtay bur sokor iyo saliid iyo agabyo kale ayay ganacsatada gaarsiiyeen dadka fuqarada ah ee degmada galhareeri waxaa deeqdaani ka faa'iidaystay ilaa afartan qoys oo ka mid ah dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan galhareeri waxayna ganacsatadu ula baxeen si ay u aafuriyaan walaalahooda masaakiinta ah ee soomaan ee aan ka bixi karin bisha ramadaan qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay idaacadda ayaa ka warbixiyey deeqda ay bixiyeen iyo dadka loogu talagalay waxaa mahadda saddexaad iskale dadka ajiibay ee ganacsatada ah baaqa loo soo jeediyey inay waxooda wax kala baxaan oo ay afuriyaan dadka masaakiinta dadkaas ayaa maaragtay ayagana khayr badan allah siiyaan leenahay saa darteeda ilaahay subxaana watacaala ha u barakeeyaan leenahay maay ka soo qaadeen allah u buuxsho masaakiinta la taray waxna ilaahay subxaana watacaala ha ku anfaco ilaahay mid ay u kaashtaan daacada rabbi subxaana watacaala allah uga dhigo waxa aan sadaqaysanay haddaan nahay ganacsatada degmada galhareeri kuna sadaqaysanay masaakiinta ku nool degmada galhareeri ilaahay kuwii baxsadana ajir ha ka siiyo kuwa ay siiyeenna ilaahay ha u barakeeyo arrintaas waa arrin ay nagu boorisay walaayada degmada galhareeri muggi nolosheedana anuna aan ku qanacnay dadka nala nool oo masaakiinta ah oo dadka sooman bisha ramadaanka inay ku afuraan ayaan ugu talagalna waxaas aan bixinay ilaahayna ha u barakeeyo anunkana ilaahayaana siiye beddel fiican allahna siiyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdaani raashinka ahaa ayaa la hadlay idaacadda iyagoona cabiray dareenkooda bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka jeedinayaa anigoo siciid maxamed jamaale ah kuna nool degmada galhareeri inay walaayadu maanta raashin noogu qaybisay khayr allah ka dhigo raashinkaasoo ka kooban bur iyo sonkor iyo saliid waa ku mahadsanyihin walaalahii jiro khayr allah siiyo mujaahidiinta khayr allah siiyo gaaladana allah naga qabto gaalada allah naga qabto ganacsatana u shaqaysata khayr allah siiyo anigoo ah nuur cabdi xasan waxaana afurisay walaayada islaamka gaar ahaan degmada galhareeri waa mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin waana ninka la yidhaahna taakuleeyeen ilaahay baan u mahadinaynaa subxaanahu watacaala marka saas waaye ilaahay weynayaan hore ka dhigo gaaladan allaha jabsho cadowgeenna cagtootada allaha gelsho magacaygu waa cabdiye maxamed casir inaan galhareeri deganaha walaalahay ku dhex jiro waxaana la siiyey bur iyo saliid iyo sokor ganacsatada gaalada in ilaahay jabsho ganacsato allaha kaalo allaha kor u qaado allaha mujaahidiinta allaha garab galo ilaahay gaalada ha jabsho jidkay maraanba allaha ka hor keeno col iyo cadaawe gaalada u cola allaha ka hor keeno magacayga waxaa waaye faadmo faarax cigalle degmada galareeri ku nool shacabka ah aan ku noolnahay waa mahadsan yihiin mujaahidiinta islaamka kor allah u dhigo hoos allah kala yaabo gaalada dhub allaha siiyo diyaaradeeda allaha rido deb allaha ku olorsho heesgara weydo heesqaadi weydo ilaahay baan ka barina ilaahay isuga awooda leh ha soo rido oo anaka ducadaaya ha aqbalo muslima duciyaan haye ilaahay aqbalo waa saas ganacsatada raashinkana siisay ilaahay baa na siiyo na siiso noogu dadaasho kor allah u dhigo hoosna allah kala yaabo iminkii haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii kow iyo labaatanaad warbixino taxanaha oo aan ugu magac darnay maantaoo kale ramadaan maxaa dhacay mar kale cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa inoo haya warbixintan قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن kow iyo labaatankii ramadaan maanta oo kale sanadkii afartanaad ee hijriyada waxaa geeriyooday al-imaam caliy bni abi taalib radia allaahu canhu oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray seef sumaysan oo uu ku dhuftay mid ka mid a khawaarijta isagoo muslimiinta salaadda fajar ku tukanayay masjid ku yaallay magaalada kuufa waxaa isla maanta oo kale sanadkii shan iyo sagaashanaad ee hijri isagana geeriyooday mid ka mid a saraakiishii ugu awoodda badnaa dowladdii umowiyiinta waana xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkan ayaana ahaa nin ku caanbaxay daadinta dhiigga muslimiinta si gaar ah culimmada maanta oo kale kow iyo labaatankii ramadaan sannadkii toddoba boqol lix iyo labaatankii hijri waxaa isagana geeriyooday aasaasihii dowladdii cuhmaaniyiinta cuhmaan bin ordagal bin sulaymaan shaah halyeygan ayaa dhidibada u taagay dowladdii ugu xoogga badneed oo islaami ah oo ka talinaysay dunida muddo ka badan lix qarni dhacdooyinkii dhacay maanta oo kale kow iyo labaatanka ramadaan waxaa ka mid a sannadkii kun laba boqol shan iyo toddobaatankii hijriyada waxaa la bilaabay qodista kanaalka suweys ee isku xidha badda cas iyo badda mediteraneamka maanta oo kale kow iyo labaatanka ramadaan sannadkii kun afar boqol lix iyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ka howlgala gobolka laamu ayaa weerar ka min ah u dhigay ciidamo ka tirsan silibiyiinta kenya weerarkaas ayaa allah fadligiis waxaa lagu gubay ilaa laba ka mid a gaadiidka gaashaaman ee kenyaatigu leeyihiin iyadoo lagu dilay in ka badan shan iyo toban askari oo siliibiyiin ah maanta oo kale kow iyo labaatankii ramadaan maalin arbaco ah sannadkuna ku beegnaa kun afar boqol sagaal iyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qarax ah waxa ay ku beegsadeen gaari ay la socdeen ciidamo siliibiyiin kenyaati ah oo marayay gobolka gaarisa waxaana qaraxaasi lagu dilay in ka badan labaatan askari oo siliibiyiinta kenyaatiga ah maanta oo kale kow iyo labaatankii ramadaan sannadkii kun afar boqol saddex iyo afartankii hijri ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir ayaa weerar qarax ah la beegsaday goob isu imaatin ahayd oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsanaa murtadiinta oo ku taalla degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho weerarkaas ayaa lagu dilay in ka badan shan iyo toban murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsanaa booliiska riddada xubinteennii maanta oo kalena waa naga intaas
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii doornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu